asalaamu allahi calaykum waraxmatuhu dhegaystayaal meelkaasaad joogtaan halkani waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhowaada warka subaxnimo waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo cali cabdiraxmaan aadan qodobada warka subaxnimo ugu waaweyn waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo faahfaahin ka bixi hannaanka loo marayo maqaamka magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir waxa ay qalab loogu talagalay dardargelinta nadaafadda ku wareejiyeen maamulada degmooyinka magaalada muqdisho maamulka magaalada gaalkaciina waxa ay bilaabeen inay dayactir ku sameeyeen waddooyinka burbursan ee magaaladaasi wararka caalamkan waxaa ugu waaweyn la taliyo sare oo dhanka dhaqaalaha ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xilka iska casilay qodobadaas iyo qodobo kale ayaan goodhow inaranba qaadi doonaa ee ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo arbacaan toddobada bisha saddexaad ee maajo sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa faahfaahin ka bixiyey hanaanka loo marayo maqaamka magaalada muqdisho warbixintan waxaa inooga diyaariyey waryaheena cumar xasan cali isaga oo marti ku ahaa barnaamijka dood furan oo toos uga baxaya telefishinka iyo raadiyaha qaranka mudane maxamed sheekh casmaan jawaari gudoomiyaha golaha shacabka si wax looga weydiiyo howlaha horyaala kalfadhiga saddexaad ee golaha ayaa wax laga su-aalay sida goluhu u wajahayo samaynta maqaamka caasimadda oo ah inay wada sugayaan shacabka ku nool magaalada muqdisho waxaana gudoomiyaha uu sheegay in baarlamaanka soomaaliya arrintaasi uu ka shaqaynayo maqaamka muqdisho walaalay waa laga hadlaa waxaa waye taas gabasho maleh guddigii sagaalaadna warbixintiisa uu soo qoray wuxuu yihi muqdisho saddex waxyaabaday noqon kartaa waa caddahay waa qoran tahay waa lasoo gudbiyey saddex oo mid afraad aan lahayn ayay soo jeediyeen waxay yidhaahdeen wuxuu noqon karaa deegaan territory yani deegaan federaal ama kuanaydan federal territory waa hal nidaam waa la yaqaanaa sida washington xambaa loo nidaaminaa toos waxay ku xirmaysaa dowladda federaalkay ku xirmaysaa xuduudaheedaa la samaynayo ma ballaaran karto waxay xubno waxay ku yeelan kartaa golaha shacabka caqabka sarese ma gelayso haddii la qaato nidaamkaas nidaamka kale waxaa way in dowlad goboleed uu noqdo magaalo madax dowlad goboleed ah waa xulka labaad xulka saddexaad waa in magaalo madax ku dhex taalo dowlad goboleed saddexdaas nidaama la soo jeediyay marka waxaa la rabaa un saddexdaasi kanaa habboon hala sameeyo waana lagu dhaqaaqa annaka barlamaan ahaan mugdi nagama saarna wareerna naguma jiro laakiin isjiidjiid kalaa jiro oo markaan waxaan kasii meeshu ka socdo waana dibweegis hadda la samaynayan waxaa weye waa la qeexayaa oo waa la wadaa yani saddexdaas nidaamaa jirto caalamka ku dhaqma su-aal la xiriirtay amniga iyo xirnaashiyaha jidadka qaar ee magaalada muqdisho oo la weydiiyey gudoomiya jawaari ayuu kaga jawaabay in baarlamanka iyo xukuumadda ay iska xil saarayaan in shacabka ay helaan xorriyad amni islamarkaana aysan saamayn ku yeelana howlgallada ka dhanka ah argagixisada al-shabaabba waxaa laga hadlaya amniga exclusive ay ka hadlayeen oo see wax looga qabta ay dhibaatooyinka dhaceen maxay u dhaceen sidey ku dhaceen xaggee way xag daloolka u yahay wajiga joogto aada uga dooday labaiyo tobanka bishan waxaan u malaynayaa in loo yeeday wasiirka amniga sooma wasiirka amniga in arrimahaas uu ka jawaabo oo yani annaga xogtii inaan helno kama gaari karno oo gacanta lama geli karno waxaan u marnaa dadkii aan adimaheena xukuumadda waa adimaha baarlamaanka baarlamaanka waa maskaxdii wuu fakerayaa laakiin adimaha u adeegsanayo waa xukuumadda jidadka runtii isu socodka iyo yani isu socodka shacbiga iyo adeegsigiisii jidadkaa xirxiran dhibaata ku hayaa su-aasha shalay la isweydiinaya haddii aan idinku celiyo gudoomiye gudoomiye goodax iyo yani guddoomiyaal badan ay saas uga doodeen waxay yidhahdeen aan qaadno bahasha laakiin haddii aan ka qaadno maxay ku kordhinaysaa amniga maxayse u dhimaysaa haddii ay sii yaallaanna maxay maxay celinaysaa maxaa martaa waa su-aal oo laga jawaabi laaya dadkii amniga noo qaabisnaa waxay leeyiin haddii aad ka qaadaan waana loo soo xuluulubay dhahaysa waana loo soo baxayaa shacbiga wuxuu leeyahay aniganaan socdaan rabaa marka see amnigeena u cilaalinaa shacbigeena u socdaa mise waxaan ka qaadnaa xoogaa yar xorriyaddaan ka qaadnaa shacbigii markaa ha ku dhibtoodan laakiin amnigooda ku jira arrintaasi waxay u baahan tahay nidaam iyo tab iyo tabtii markaa lagu fududayn lahaa gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo hadal qaaday dhismaha guddiga qaran ee adeega garsoorka wuxuuna xusay in guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha cadaaladda iyo wasaaradda cadaaladda soomaaliya ay hadda ku howlan yihiin habka dhismaha guddiga adeega garsoorka adeega garsoorka taa waxay ku xiran tahay in naloo keeno ay ku xiran tahay muddo la siiyey ma jirto laakiin waxaa haddii ay keeni waayaan muddo in loo sameeyo way noqonaysaa laakiin ilaa ay hadda waxaan ognahay in guddiga madax banaa guddiga baarlamaanka iyo wasiirka cadaaladda inay wada shaqaynaayna ku wada jiraan maalin dhaweed marbay soo dhaweyd inay keenaan waxaa la galay isxidhitaankii baarlamaanka laakiin hadda kale fadhigan la jooga inay keenaan xulal kow laba saddex oo laga kala xolan karaa in la helo waa lagama maarmaan mar wax laga weydiiyey gudoomiya jawaari mooshinada badan ee ka yimaada baarlamanka oo mararka qaar lasoo gudbiyo xilli dadku ay u arkaan inaysan ku habbooneen ayuu gudoomiyuhu kaga jawaabay arrintaasi marka soo jeedimaha kulligooda ha diidina eh waxaa tiraa soo jeedinta oo lagala noqonaayo ayaan ayaan ayaan diidanahay ta haddaad leedihiin tusaalaha marka wuxuu yahay walaalayaal baarlamaankii waxaa weeyaan meeshii dowladda saldhigeeda ahaa waay haddii baarlamaan ududumi dowla ma jirto marka baarlamaanka la doorto madaxweynu doortaa markii madaxweyne la doorto ra-iisul wasaaruu soo magacaabaa ra-iisul wasaaraha barnaamij buu la yimaadaa oo leey waxaasi waxaasan qabana kaasaan qabana kana yeeli doona kana yeeli doona ama waa la yeela ama waa la diida ama waxbaa laga bedelaa hadda halkan anigu waxaan ku hayaa dokumentigan hadduu soo baxay dhawaanna waa la qaybin doonaa waa afarta sano wuxuu ku shaqayn doonaa guddi walba qodobkii uu ku shaqaynaya wuxuu qabanaya hadda ilaa laba kun iyo labaatan waa qoran tahay wuxuuna ku fadhiyaa barnaamijkii lagu ansixiyey xukuumadda hadda joogta markuu qodobkaasaan rabaa inaan fuliyo guddiga uu sheegaya wuxuu leeyahy arag bogga hiblow hiblow oo barnaamijkii xukuumadda keentay buu odhanaya xukuumaddii haddii wixii ay ballanqaaday wixii ay so- ay ku ballameen waa isku mehersadeen waa contract heshiis xukuumadda iyo dowladda ay- iyo baarlamaanka ay galeen weeyaan marka waa qowsaar isu bedela qowsaar ma taqaana marka kan xoolaha raaca markin oo waxaa la qowsaaraa jiraa kullukum raacin wakulu raacin eh mas-uulu can racyatiha kulligiina qowsaaraa tihiin qowsaar walbana qalaankiisu ka mas-uul yahay waay marka xukuumaddii waa adimaheena annakaa dirsanay xukuumaddii waa in lala xisaabtamaa ay fulisaa haddii xukuumaddii wixilin ay ka seexato waxaad leedihiin waxbaha ka sameynaa sii jirta maaladaha mise waa la bedelaa hadda xukuumaha joogta alxamdulilah hal sano waa lalama hadin waa loo yeeraa wasiirada waa la wareystaa ilaa wali waa socota waa fiican wax kala noqda ma jiraan laakiin haddii beri ay gaabiso waxaa leeyahay jaala kaali baa adig meeshaan waxaa ka gaabisaysaa waa la canaanana wasiir iblow kaali waa adig meeshaad ku xuntahay waa la canaanana waxaa waxaa u ogol dastuurka iyo heer hoosaadka marka canaantaasi waxaa la sameynaya waxaa weye toosin waaye laakiin haddii qofka meel uu hadduu gaabisho waxaa le raalli ah koo kalaa la keenaa kaa fiican arrimaha kale ee baarlamaanka horyaalla ayuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari inay ka mid yihiin qabyatirka dastuurka samaynta shuruucda doorashooyinka hirgelinta iyo dhammaystirka nidaamka axsaabta iyo dhismaha xarunta baarlamaanka oo loo dhisi doono qaab casri ah islamarkaana dowladda turkigu arrintaasi soomaaliya ay ka caawinayso cumar xasan cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho maadsanyahay wariyeen cumar xasan cali oo warbixintaasi isuu kaa soo duway ayuu kaasi ahaa maamulka gobolka banaadir ayaa qalab loogu talagalay in lagu dardargeliyo nadaafadda magaalada muqdisho waxa ay ku wareejiyeen maamulada degmooyinka sida warkan inoogu diyaariyey nuuse citaali xarunta aqalka dowladda wasiixamar ayaa lagu soo bandhigay qalab loogu talagalay in lagu horumariyo arrimaha nadaafadda degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ijnayiriso ayaa qalabkaasi nadaafadda caasimadda loogu talagalay ku wareejiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir iyadoo ugu dambeyn lagu wareejiyey maamulada degmooyinka si loo dardargeliyo howlaha nadaafadda la xidhiira ee ka socda magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir shikeeti ayaa warbaahinta u sheegtay in degmooyinka lagula xisaabtami doono nadaafadda
aqalka dowladda hoose maysan ka dhicin qalab nadaafad oo dhammaystiran oo toban iyo toddoba degmo la siiyey waa markii ugu horraysay oo la siinayo degmooyinka gobolka banaadir qalab nadaafadeed oo dhammaystiran degmooyinka waxaan dhahaynaa iyagana qalabkan waa qalabkii nadaafadda ah degmo walba waxaan u sheegaynaa inay nadaafadda degmadeeda ay door weyn ka qaadato degmo walba inay nadaafadda degmadeeda ay wax badan ka bedasho goobaha ganacsiga iyo guryahana inay wacyigelin badan ka sameeyaan degmooyinka sida nadaafadda loogu qaban lahaa wax weyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeyariisow ayaa sheegay in dib u soo celinta bilicda iyo xasiloonida caasimadda ay tahay mas-uuliyad saaran muwaadiniinta soomaaliyeed waa ujeedaan maanta waxaan degmooyinka ku wareejinaynaa qalab nadaafadda ujeedadan waxay tahay magaaladan inaan ku soo celino sidii barasamaadka ahaan jirtay magaalada ugu nadiifsan caalamka ugu amni fiican barnaamijka annaga aan wadnay oo ahaa in laysku tashto ammaanadii ummadda noo dhiibtay inaan si hagar la-aana ugu adeegno oo ay ku jirto maamul wanaag sidaas daraaddeed waxaa noo suura gashay in aan isku tashanno oo aan qalabkii nadaafadda lagu samayn lahaa aan annagii soo iibsanno annagiina aan hawshaas qabsanno iyadoo aan cidna ka sugaynin muqdisho waa isku filan tahay shacabkeedu waa istaagay wuxuu u istaagay inuu caayahooda ka tashadaan qof kastoo soomaaliyeed magaaladan degan waxaan rabnaa nadaafadda inuu kaalin ka qaato haddii qof walba oo kaalintiisa qaato waxaa hubaala inay magaaladana noo qorxanaanayso bilicdu soo noqonayso annaga xitaa maskixiyan iyo caafimaadba aan aad u wanaagsanayn nadaafaddu waa imaamka barkiis marka mar kale shacabka waxaa ugu baaqaya in nagala shaqeeyaan arrimaha nadaafadda dhammaantiinna waa idin salaame nuur saciid taaliil raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
aad buu mahadsan yahay nur saciid ayuu kaasi ahaa magaalada gaalkacyo maamulka magaaladaasina waxa ay bilaabeen inay dayacatir ku sameeyaan waddooyinka burbursan ee magaaladaasi mara kuwaasoo dhibaatada ay ka soo gaarto dadka socotada iyo gaadiidka isticmaala safiya shacali ayaa warkan gaalkacyo inoogu soo dirtay
isticmaalka waddooyinka qaar ee gaalkacyo oo dhibaato weyn ay ku qabeen darawallada gaadiidka isla markaana marar badan maamulka degmada gaalkacyo isku daya in wax ka qabto balse uu ku guul daraysta ayaa ugu dambayntii lagu guulaystay in la bilaabo dhismaha waddooyinka qaar oo xiliyada roobka ay fariisan jireen biyo sababa in xaafadaha qaar ay kala go-aan mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo oo kaashanaya shacabka ayaa bilaaba dhismaha waddadaasi iyo samaynta buundo lagu talagalay inay biyuhu sii maraan si looga gudbo xiliyada roobabka xaafadaha qaar dhibaatooyinka ay la kulmi jireen qorshaha lagu dhisayo buundadaas ayaa duqa degmada gaalka xirsi yuusuf barre waxa uu sheegay in ay ku dhisayeen canshuur ay tilmaamay inuu shacabka gaalkacyo laga qaaday maadaama uu xusay in xilligan ay bilaabeen qorshayaal lagu horumarinayo degmada gaalkacyo oo iyada caqabado fara badan kasoo gudbitay buundadan oo muddo badan magaalada caqabad ku ahayd oo khaasatan marka roobku do-o magaalada suucaad badan suucaad xumo badan ku haysay ilaahay nagu guuleeyey baa maxaas kale inaan ka hawlgalno waxa kaleoo noo qorshaysan tan markaan dhammayno laba kale oo laba god oo kale oo waddada dhexdeeda ka samaysmay ayadana inaan dhisno haddii ilaaha idmo meelo kale aanu rabnaa haddii ilaaha idmo inaannu tubooyin iyo gelinno hadda ka horna waxaannu tubooyin gelinnay meel hadda loo jirta shan boqol oo tilaabo oo ayadana aan rajaynayno inay shaqeeyaan waxaan rabnaa dadka magaalada gaalkacyo degan sida bini aadamku u fakero in loo fakero oo inta dabaq la dhisto haddaad subax walba dhiiqa ka tillaabsatid nolol maaha buundadan waxaa dhisahaya dowladda hoose canshuurtii yarayd oo aanu dadka ka qaadnay baan ku dhisaynaa wax hay-ada oo taakuleeyey iyo gacan ka sarraysa oo aan taakulayn ka helnay ma jirto waxaan rabnaa hay-adaha waxaan rabnaa inaan u sheegno oo fursaddaan uga faa'iidaysto labadii sanoo aan joogay wax horumara oo hay-aduhu ay ka shaqaynayeen ma leh abaar iyo humanitarian samafal baa laga shaqaynayey hadda abaartii waxoogaa intii way ka roon tahay waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha inay ka qayb qaataan horumarka inkastoo weli waddooyinka gaalkacyo qaarkood ay yihiin kuwa aan hirin dayactir haddana shacabku waxa ay sheegayaan in haddii lagu guulaysto dhismaha buundadaasi ay sababi karto in horumar laga gaaro dhanka waddooyinka gaalkacyo awad meeshaan dhib baan ku qabnay dhibaata ka jidhay waa ujeedda saaka iyo arrintan saaka la qabanayo iyo waxqabadka iyo barnaamij ka socda ujeedaan waxaan dadka soomaaliyeed ugu baaqayaa in laga qayb qaato inay ka qayb qaataan oo si mataqaanaa hufnaana looga qayb qaato annaguna haddii ilaaha idmo gacan baan ku siinaynaa hadaan nahay baaguureennahay haddaan ganacsatadii nahay safiir shaqale warbaahinta aqaanka soomaaliyeed gaalkacyo
aqoon-isfidaartii ku saabsan fahamka iyo iswadashaqaynta dhex maraysa hay-adaha gaarka loo leeya iyo kuwa dawliga ee ka shaqeeya biyaha oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda tamarkii kheyraadka biyaha ee soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdiqaadir cali axmed ayaa warkan inoo diyaariyay
aqoon iswadaarsigan ayaa ku saabsanaa fahanka iyo hogaaminta dowlad wanaagga degmada warta nabadda waxaana loo qabtay shanta waaxood oo ay ka kooban tahay degmada iyo laamaheeda islamarkaana higsiga u ahaa sida ugu sarraysa ee loo horumarin karo doorasho oo ay dadku ka qayb qaataan iyo xoojinta siyaasadeed ee dimuqraadiyadda qaar ka mida dadka ka qayb qaatay doodda ayaa sheegay inay ka barteen dowlad wanaagga iyo habka wax loo doorto
waxay ahayd shalay iyo maanta shalay waxaan qaadanay cashar oo ah ku saabsan dowlad dowlad wanaag maantana waxaan qaadanay doorashada wadanka intaanu hadda garaad soo yeelanay doorasho kama dhicin laakiin insha allahu hadda waa fahamsannahay doorashada sida wax loo doorto iyo sida qofka wax u doorto
si fiican waxaan uga faa'iidnay labadii maalmood oo lasoo dhaafay casharka aan ka qaadanay meeshaan oo hay-adda alisa ayna siisay aysa waxa weeye cashar fahan badan aan qaadanay waqti badan iyo juhdi badanna aan gelinay aana lala laaban doono dadkii aan ka nimid iyo maamulka aan ka nimid ugana faa'iidin doono gudoomiyaha degmada warta nabadda saynab maxamed warsame ayaa ugu mahadcelisay hay-adda isa oo siminaarka bixinaysay waxa ayna sheegtay inay ka maamul ahaan ay ku faraxsan yihiin tababarka kuwo kalena loo qaban doono shaqaalaha sharaf weyn bay inoo tahay maanta inaan meeshan soo gaarno oon tababarkii muddada labada maalmood oo inoo socday aan maanta kusoo gabagabaysano mana ahan gabagabadiiyo wixii aan baranay in aan practicaly ah usii gudbina u baahan nahay oon halkan aan ka qaadno oon aragno afartanka qofood ee halkan joogta in muqdisho oo dhan ay wax ka bedesho iska daaya soomaaliya o dhan inaan wax ka bedelno hanaanka wanaagsan iyo hogaaminta wanaagsan ee halkan ka baranay xildhibaan xaniife maxamed ibraahim oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ku ammaantay in maamulka degmada howlaha wacyigelinta iyo aqoon iswadaarsiga loona baahan yahay in la gaarsiiyo dhammaan degmada waxaana rajaynayaa inaad degmadaad ku ekaysiin oo degmooyinka kale oo muqdisho oo dhan aad gaarsiisaan aqoonta aad barateen oo ugu faa'iidaysaan waxaan waxaan kaloo rajaynayaa inaad casharadii aad qaadateen si baracticalila ah aad u baracticiraysaan intaasna aad kusii ekeyno aad faafisaan si ummadda soomaalida o dhan ay u gaarto guud ahaan gobolka laasna ay u gaarto cabduqaadir cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho dhegeystayaal warkaasi meesha aniga kugu sheegnay wasaaradda tamarkii kheyraadka biyaha waxa uu ku saabsanaa hogaaminta ama fahamka hogaaminta iyo dowlad wanaagga maamulka degmada warta nabadda ayaana soo qaban qaadiyey garoon kubadda cagta lagu ciyaaro ayaa laga hirgeliyay magaalada dhuusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka soomaalida galmudug iyadoona ay maalgeliyeen ganacsatada magaaladaasi ku dhaqan maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan dhuusmareeb inoogu soo diray garoonkan oo ah mid caalami ah ayaa laga hirgeliyay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kaas oo dhismihiisu soconayay muddo gaaraysa lix bilood islamarkaana la dhigay roog waxa uuna ku yaalaa xaafada horseed ee magaalada dhuusamareeb iyadoona ay noqonayso kii ugu horeeyay oo roog la dhigo lagana hirgeliyo magaalada dhuusamareeb milkiilaha garoonkani hirgeliyey maxamed fiitaxo ayaa waxa uu ka warbixinayaa faa-iidada dhallinyarada uu leeyahay iyo hirgelintiisa garoonkan ujeedka loocaasa wuxuu ahaa in lagu dheelo oo mataqaana horumarka magaalada ayuu ka mid yahay qaybkaya bilicda magaalada ka qayb ka ah ayaan ugu talagal wax badanay ka heli karaan in macnaha jimicsi badanay ka helayaan wax badan uu macnaha u soo kordhinaya oo macnaha dhallinyarada kuwa soo koraya iyo kuwa hore u joogay oo cayaari jira intaba kan baa ugu horeeya midka facebook ugu horeeya kana waa qaar ka mid ah bahda sboortiska degmada dhuusamareeb ayaa iyagana dareenkooda muujiyey ku aadan sida ay u arkaan garoonkani looga hirgeliyey magaaladooda iyagoona garoomada noocaana xilliga ay u baahdaan u aadi jiray magaalooyin fogfog waxaan rajaynaya insha allahu tacaala in dhalinta ama dhalinta cuslaatay ee garoonkan galabta loo furay ay ka faa'iidaysan doonaan sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan ku daro waa qodobada ama horumarka ka socda magaalada dhuusmareeb oo ay qayb ka qaadanayso nabadayntii ka dhacday gobolladan dhexe gaar ahaan maamul galmudug runtii haddaan nahay dhalinta maxaa la yidhaahdaa caasimadda galmudug ee dhuusmareeb aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waa soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol waana taageeraynaa waxaana ka rajaynaynaa ganacsada kaleeto magaalada joogta ama dhalinta kaleeto ee magaalada joogta ee awooda inay garoomadan iyo meelo kasii fiifiican furaan inay furaan sidoo kaleeto waa waa waa waxaan u mahadcelinayaa milkiilaha garoonkan ee maxamed fiitxo runtii een, furitaanka ama daahfurka xafladan lagu daahfurayo salaxan cusub ee horseed stadium waa farxad iyo guul u soo hoyatay ayaan dhihi karnaa bulshaweynta soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda galmudug ee dhuusmareeb waxaan bogaadinayaa dhiirigelinayaa dhallinyarada iyo ganacsatada si lamida sida maxamed fiitaxo uu ugu soo kordhiyey horumarkan ballaaran caasimadda inay ugu soo kordhiyaan gudoomiyaha isboortiska degmada dhuusamareebe mahad cabdi gabayre ayaa ugu dambeyn la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in farxad weyn u tahay bahda isboortiska in garoomada noocan ah laga hirgeliyo magaalada dhuusamareebe maxaa fiitaxo oo ganas- ninkan milkiilaha garoonkan hadda loo soo kordhiyey waxaa waaya nin dadaal badan oo wax badan isboortiga ka soo qabtay Eh, waa naqaanaa waxqabadkiisa sida u dadaalay waxaan rajaynaynaa dhalinyaro badan oo sidoo kale u dadaasha inaan heli doonno oo ka dayata garoomada kala duwan sida een hadda sallaxda oo kala nisnay kii basketka volleyballka iyo garoon bada waaweyn intaba inaan isa doonno insha allahu tacaala muddooyinkii lasoo dhaafaba dhinaca isboortiska ayaa horumarin xoogan laga dareemayay magaalada dhuusamareebe iyadoona dhowaan uu soo gaaray gobolka gudoomiyaha xiriirka olombikada soomaaliyeed cabdulaahi axmed tarabi islamarkaana u ballan qaaday bahda isboortiska in la hirgelin doono garoomo caalami ah maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
deeqa cubeyd maxamuud oo ahayd wariye ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxa ay dalbatay in laga caawiyo in gargaar caafimaad oo dhanka dibadda ah loo diro baashi cali xaashi ayaa warkan inoo haya qaraxii labaatan iyo sideedii oktoobar sanadkii labada kun toban iyo toddobada ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya gaar ahaan hoteelka naase hablootu ee degmada xamarweyne ayaa waxaa dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray muwaadiniin soomaaliyeed oo ka agdhowaa goobta qarax oo ka dhacay qaraxaas oo mas-uuliyaddu ay sheegteen maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab ee lagu itaalronaaday dagaalka ay kula jiraan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa midooda afrika iyo amisom wariye deeqa cubayd maxamuud waxay ka mid ahayd dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraxii maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab ay ku weerareen hotelka naasaha blootu ee ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya weliya deeqa cubayd maxamuud oo la hadashay raadiyo muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka soo gaaray qaraxii maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab ay ku weerareen hoteelka naase hablood iyo sidoo kale xaaladooda caafimaad deegaanka godba sidii aniga dhibaatadan ii gaartay aniga dhibaatada waxay ii gaartay labaatan iyo sideedii oktoobar ee maalin sabdi ah anigoo kasoo baxay shaqo kiina imaaday afgooye marka anigoo dad marayaan waxaa la kulmay qaraxii naase hablood kii labaad ee ka dhacay banaanka daljirka darsoon waayahay sidee wax kuu gaareen marka maxaa lugta bidixda qaybta hoose waxay gaareen oo kalagoyska jab saddex meel ah iyo feelish feelka kalagoys ku jiro ay go-ay iyo saadihii oo ii kala qaar kamida ay go-aan waaya marka dhaawaca ku soo gaaray miyaa si fiican loo daweynin Ee, horta waxaan galay istaal oo muqdisho rashaal oo istaalka ugu horeeya oan galay waana ka baxay oo waxba ii qabaayo marka waxaan tagay istaal loo abubashiir abubashiira waxaan ku jiray muddo adiga toban maalmood ee maadaama aan toban maalmood istaal ku jiro aan wax lay qabanin waqtina oo dhaawaya sidaa noqday waxaan galay istaalka imaaraadka istaalka imaaraadka een, muhiimada u joog waxay ahayd inaa qaaditaan helo oo lii qaado ee ballanqaadkii ee gudoomiyaha een, ee, maxaa dhahay wasiirka oofinta oo ahay in la ii qaadayo nairobi laakiin een, ma suurto gelin maxamed ibraahim macallim oo xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee magacii loo soo gaabiyo nosage ayaa wuxuu ka dalbaday cid kasta oo gacan ka geysan karta sidii wariye deeqa cubayd maxamuud ee u heli lahayd caafimaad dalka dibaddiisa inay gacan ka geystaan si loo badbaadiyo nolosha iyo sidoo kale xaaladooda caafimaad waxaan ugu baaqaynaa cid kasta awood u leh oo karta inay gabadhaasi caawiso ee inay runtii maaragtay gabadhaa gacan ee maaragtay siiso annaguna maaragtay ee, wax allaala wixii aan samayn karno oo oo warbixinteeda oo ay doonayaan maaragtay iyadoo faahfaahsan yaan la wadaagaynaa ee, waxaa sidoo kale maaragtay la helaya ee, riboortkii caafimaad ama warbixintii caafimaad ee iyada maaragtay laga diyaariyey laga qoray xaaladeeda dhakhaatiirtu ay caddaynayaan oo weliba dhakhaatiirta isbitaalka ee, digseeraan geynay maaragtay ee, markii isbitaalka maaraadka laga bixiyey meeshii maaragtay mudday ku jirta xisaabtana waxay sheegeen in maaragtay ay u baahan tahay ee, daryeel caafimaad oo warqad ay qoreen marka waa qiyaasi kartaa maaragtay qof ee, dhibkaas uu soo gaaray haddana wax caawiya aan lahayn oo magaalada yare afgeey ka yimid waxay u baahan tahay maaragtay in la caawiyo waxaan ugu baaqaynaa cid kasta awood leh oo maaragtay awoodo inay gabadhaas caawiso inay gacan ka geysato annaguna jaadana urka sasiinta soomaaliyeed intii aan maaragta ku caawin karna hore waa ugu caawinay maaragtay waa garab taagnayn haddana waxaan rajaynaynaa maaragtay inaan mar walba aanan ka hari doonin oo aan garab taagnaan doono laakiin aad iyo aadaan ula damqanaynaa ula wadaagaynaa xanuunka hayo gabadha soomaaliyeed qaraxyada maleeshiyaadka nabadi nolodiidka ee al-shabaab ka geystaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo sidoo kale gobollada dalka ayaa khasaaraha ugu badan waxaa ka soo gaaraa dadka rayidka ah oo ay ka mid yihiin suxufiyiinta iyo sidoo kale dadka indhaha u ah bulshada
mahadsaned baashi halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya haatana wararka caalamka la taliyo sare oo dhanka dhaqaalaha ee madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la sheegay inuu iscasilay gari con oo ah la taliyaha madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa iscasilay kadib markii madaxweynaha isku fahmi waayeen qorshaha canshuuraha lagu kordhinayo birta iyo alumuniyamka waddanka maraykanka loo soo waarido waxaa la sheegay ninkan uu ka baqayo in qorshahan cusub uu horseedo dagaal lagu ragaado oo dhanka ganacsiga taasoo ninkani uu sheegay inuu ka dambeeyo qulqulka ama arrintan ayaa qayb ka ah qulqulka dad sare oo ka tegaya aqalka cada dalka maraykanka looga arrimiyo marsii horeysay madaxweyne donald trump ayaa xaqiijiyey in damaciisa uu ku soo rogo canshuuraha cusub ay tahay xiisad xiriirka kusii cirka kusii shareertay kadib markii lagu eedeeyey ama ay midooda yurub ku eedeeyeen maraykanka inuu doonayo inuu rakaateeyo rakaateeyo ganacsiga ay la wadaagaan ama dalalka ay bahwadaagta yihiin waxaa kaloo madaxweyne donald trump uu ku hanjabay inuu canshuurta boqolkiiba shan iyo labaatan uu kusoo rogi doono baabuurta qaaradda yurub dalalka ku yaala ay soo saaraan ee loo dhoofiyo dalkaasi maraykanka madaxweyne donald trump ayaa la weydiiyey iscisilaadda waxaana uu sheegay qof kasta uu doonayo inuu aqalka cad maraykanka uu doonayo inuu ka shaqeeyo islamarkaana qof kasta uu hamigiisu u yahay arrinkaasi shaqadana ay tahay mid loo baahan yahay waxaana la sheegayaa in muddooyinkii dambe saraakiil sasare oo dhanka la taliyayaasha aqalka cad madaxweyne donald trump ay iscasilaadoodu isdabajoog ahay dhegaystayaal warkii subaxnimo o aad kala socoteen radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa iga intaad ciddii warkaan uu sheegay waxay markale ka heli karaan beejkaaynu internet ku leenahay radio muqdisho dot net